ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbahinta islaamiga alfurqaan waa saddexylabaatanka bisha safar sannadka kun afar boqolafartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo talaada ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer falastiin oo weli halkooda ka sii soconaya iyadoo kooxaha muqaawamadan ay fuliyeen howlgallo lala beegsaday ciidanka yuhuudda tobanaan ruux oo ku dhintay weeraro ka dhacay dalka bakistaan milatariga maali oo duqaymo lagu xasuuqay dad shacaba ka geystay qaybo ka mida waddankaas kooxa hubaysan oo dalka naijeeriya ka afduubtay arday jaamacadeed dowladda ruushka oo duqaymo culus ku garaacday magaalada kiyef ee caasimadda yukrain sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin muujinaysa deeqsinimada ah iyo gobonimada dadka suudaan iyadoo haweenay suudaaniyad ah ay martigelisay toban qof oo barakacayaal ah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil gordhawayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha cadowtooye oo hee yuhuudda ku waddo muslimiinta reer falastiin ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen howlgallo lala beegsaday ciidanka sahayanadda wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar
أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا ورجع عمي احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا اخذ وشوفك ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم العنو
آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wadamarinka khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol labaatan iyo lixaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza weeraro xukugallah oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeed weerar ka midna oo lagu jabiyey askarta sahyuuniyadda iyo qaramada midoobe oo sheegtay in howlaha samatabixinta ay ka waday marinka khazayna ee joojisay aan ku horumarno duqiimaha duqeyn aad u xooganayay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaan dhacabariga magaalada diirilbalaax ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xerada almakhazi ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan oo sababtay khasaare iskugu jira shuhada iyo dhaawacyo tirabeella ah afartan iyo kow ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeymo xidhiir ah oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen subaxnimadii hore ee maanta oo talaada ah magaalada khaza waxaana sidoo kale duqeymahaasi ku dhaawacmay dadyo kala duwan oo dumar iyo carruur ka kooban waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo kala duwan ka geysteen xerada dadka barakacayaasha ay degan yihiin ee jabaaliya waxaana halkaasi ku shahiiday sida ay wararku sheegayaan saddex ruux halkaay ku dhaawacmeen kuwo kaloo badan magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ka geysteen yuhuudda duqeyn aad u xoogan oo ay dad badan oo shacab falastiiniyiin ay ku shahiideen kuwo kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen duqeyn sidoo kale ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanka almawaasi ee duleedka magaalada khanyunis waxaa ku shahiiday suxufi halkaasi ku sugnaa kana mid ahaa wariyaasha halkaasi ka soo waramaya dhaawacyo fara badan ayaa ka dhashay duqenay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen goob ay iskugu yimaadeen dad rayid ah oo ku taala xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza dad shacab ah ayaa sidoo kale ku shahiiday duqenay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira shuhadaya dhaawacyo tiro badan duqeyn aad u xoogan ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale duqeyn xoogan ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen xerada ashaadiya ee galbeedka marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waddada shuhaadaa ee marinka khaza waxaa ku shahiiday in ka badan shan ruux halkii ay ku dhaawacmeen shan iyo toban ruux oo kale kanaalka laksa alfadaa'iya waxa uu sheegay in ciidamada yuhuudda ay duqeen ka geysteen madrasada alciz ibnu salaam waxaana halkaasi ku shahiiday sida ay wararku sheegayaan laba haween halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan oo ay carruur ka mid yihiin magaalada rafax ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku bartilmaameysadeen dad rikaab ah islamarkaana ka soo barakacay guryahooda waxaana halkaasi ku baxay dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan afar ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza halka ay jiraan kuwo kaloo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan laba dhacdoo xasuuq wuxuslima ah afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay waxaana xasuuqaasi ku shahiiday dad gaaraya soddon iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen lixdan iyo lix ruux oo kale waxaana inta badan xasuuqaani martigelinayay dadka qaxootiga ah tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo markii ay ciidamada yuhuudda bilaabeen duqeymaha aan loo meeldayin ay ku bartilmaamisanayeen dadka barakacyaasha iyo kuwa qaxootiga ah waxay maraysaa in ka badan afartan kun afar boqol soddon iyo shan ruux halka ay dhaawacidna maraya in ka badan sagaashan saddex kun shan boqol soddon iyo afar ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadaha ina soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddani si arxandarraha u beegsanayso dadka qaxootiga ah geesta kale ciidamada yuhuudda waxay weerar xogogalla ku qaadeen deegaan oo simaada magaalada barakeysan ee alqudus waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dad shacab ah sidoo kale waxay weerareen ciidamada yuhuudda deegaan ku yaala magaalada alkhaniil ee daanta galbeed waxayna halkaas sidoo kale ciidanka yuhuudda waxyeello kala duwan ku gaarsiiyeen dadkii shacabka ee deegaankaasi ku dhaqnaa ciidamada yuhuudda waxa ay duqeyn aad u xoogan oo loo adeegsaday sawaariikh ay ka geysteen magaalada dulkaram ee daanta galbeed waxayna halkaasi waxyeelo kala duwan ku soo gaarsiiyeen dad badan oo shacab ah waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda gudaha magaaladaasi ku xidheen shan ruux oo falastiiniyiin ah iyagoo sidoo kale weeraray deegaanka qaldiya ee hoostaga magaalada barakeysan el qudus dhibaatooyin kala duwan ay halkaas ugu geysteen dad maati ah waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda dad rayda ay xadgudubyo kala duwan ugu geysteen magaalooyinka alqaliil naabulis iyo dulkaram weerar rasaaseenna oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada bitlaxam ee daanta galbeed waxay ku dhaawaceen saddex ruux oo falastiiniyiin ah dadkan dhaawacyada soo gaaray ayaana waxaa la geeyey isbitaalka athaabid ee magaaladasi ku yaala shan guri oo ku yaala magaalada dulkaram ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeymahaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda weerar xoogan ka geysteen magaalada naabulis ee daanta galbeed waxaana halkaas ay waxyeelo kala duwan ku soo gaareen dad shacab ah wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay weerar xoogan ku qaadeen magaalada dulkaram ee daanta galbeed waxayna halkaasi xadgudubyo kala duwan ugu geysteen dad shacab ahaa geesta kale ciidamada muqaawamada ayaa weerar duqeyna ku qaaday saldhig ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin magaalada khaza waxaana halkaas lagu gaarsiiyey ciidanka yuhuudda khasaare aad u xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kamin aad u culus ayay sidoo kale ciidamada muqaawamada ka geysteen magaalada kanyonis kamiinkan ayaana waxaa ciidanka yuhuudda lala beegsaday xilli ay magaaladaasi ku socdaalayeen waxaana halkaas lagu gaarsiiyey cadowga yuhuudda jab aad u daran iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac u qeybsameen askartii kamiinka ku dhacday halka sidoo kale laga gubay gawaari ay wateen ugu dambayntii qaramada midoobey ayaa sheegtay inay istaagtay howlihii gargaar qeybinta ay ka wadeen marinka khaza kadib markii ay yuhuudda soo saartay kadib markii ay yuhuudda soo saartay awaamir cusub oo dadka lagu barakicinayo taliska milatariga yuhuudda iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay kordhiyey awaamirta barakicinta qasabka ah iyagoo ku andacoonayay dhulka la baneeyo ay kula dagaalamayaan kooxaha wax iska caabiinta falastiiniyiinta maamulka sahayuuniyadda ayaa tan iyo bishii julaay dadka rayidkaa ka barakicinaysay koonfurta iyo waqooyiga marinka khaza ayaa lix iyo tobankii bishan bilowday inay dadka ku amarto inay ka baxaan bartamaha marinka khaza oo ay buux dhaafiyeen dadkii laga soo barakiciyey waqooyiga iyo koonfurta marinka sargaal ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay inay si kumeel gaara u hakiyeen gargaarka bani aadamnimo ee marinka khaza sababo la xidhiidha awaamirta milatariga yuhuudda ee ku saabsan in ay dadka ka guuraan deegaanka diirilbalaax ee bartamaha marinka khaza sargaalkan ayaa sheegay in shaqaalaha gurmadka rayidka ay awoodi waayeen inay kusii shaqeeyaan khaza sababo dhinaca ammaanka ah shaqaalaha qaramada midoobe ee ka howlgala marinka khaza ayaa sheegay in ololaha milatariga ee yuhuudda ay ka wadaan bartamaha marinka khaza ay xanibayaan shaqada xarunta qaramada midoobe ugu weyn ay halkaasi ku leedahay qaramada midoobe ayaa howlgalkeeda ugu muhiimsan ee gargaarka bani aadamnimada u wareejisay magaalada diirilbalaax kadib markii ciidamada yuhuudda ee bishii mey howlgal dhinaca dhulka ay ka bilaabeen magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza magaalada rafax ayaana waxay gabaad u ahayd qiyaastii hal dhibic shan milyan oo dad reer khaza ah kuwaasoo si qasab ah looga soo barakiciyey guryahooda balse howlgalka yuhuudda ee rafax ayaa dadka ku qasbay inay mar kale ka barakacaan shaqaalaha iyo xarumaha qaramada midoobe ay ku leeyihiin marinka khaza iyo weliba dadka rayidka ayaana dhibano u noqday weerarada joogtada ah ay yuhuudda ka geysanayaan deegaanaday ka kooban tahay magaalada rafaax taasoo abuurtay walaac aad u daran cabsina ay soo wajahday shaqaalaha qaramada midoobey afhayeenka xogaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay in qaramada midoobey ay sii joogi doonto marinka khaza iyadoo raadin doonta goob ammaan ah oo lagu shaqayn karo si ay ugu suura gashay in gargaar la gaarsiiyo dadka aadka ugu baahan taliska milatariga sahayuuniyadda ayaa isniintii sheegay in ciidamadiisa ay sii wadi doonaan burburinta kaabayaasha milatariga kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ay ku leeyihiin magaalada dirilbalaax iyo hareeraheeda laba milyan oo ka mid ah bulshada ku nool marinka khaza ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan tan iyo markii uu dagaalka bilowday يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaan halkan ka soo jeedinayaa maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida ooan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah tobanaan ruux ayaa ku dhintay weerar ka dhacay dalka bakistan wararka ka imaanaya dalka bakistan ayaa ku waramaya in weerar ka dhacay koonfurta galbeed ee dalkaas uu sababay dhimashada dad badan iyo dhaawac kuwo kale warbaahinta gobolka baluushistaan ayaa soo tabinaysaa in kooxo hubaysan ay jidka u galeen gaari bas ah ayna kala degeen dadkii saarnaa halkaasna ay u geysteen toogasho wadareed sidaa lagu helay wararka waxaa weerarkan ku dhintay ugu yaraan saddex iyo labaatan ruux sidoo kalena waxaa jira weeraro kale laba ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka kuwaasoo iyaguna geystay khasaare nafeed booliiska gobolka ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in saddex weerar oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka baluushistaan ay ku dhinteen ugu yaraan lixdan ruux oo qaarkood ay yihiin ciidamada militariga iyo booliiska xukuumadda islaamabad gobolka baluushistaan ayaa waayadii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dagaal oobeeleedyo u dhexeeya qabaa-ilada dega gobolka waxaana colaadaha gadaal ka riixaya ciidamada militariga dalka bakistan waxaa sidoo kale gobolka ka howlgala koox hubaysan oo lagu magacaabo kooxda xoreynta baluushistaan kuwaas oo xusul duubaya in gobolka uu ka go-o dalka bakistan islamarkaana noqdo maamul iskiisa u taagan weeraradii ugu dambeeyey ee khasaaraha geystay ilaa iyo haatan lama oga inay yihiin weeraro habqabiil u abaabulan ama inay yihiin weeraro ay ku lug leeyihiin kooxda gooni ugoosadka ah oo ay xukuumadda bakistan ku eedeysay inay iska soo abaabulaan iiraan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay dalka bakistan ma ahan markii ugu horreysay oo waddanka bakistan uu ka dhaco weerar ceenkaan ah dhowaana ay ahayd markii dagaalo beeladyo ay ka dhaceen degmooyin iyo tuulooyin hoos yimaada magaalada islaamabad ee caasimadda dalkaas ayna ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed oo isgaarsiiyeen qabaa'ilada dagaalamayay geeska kale ciidamada militariga maali ayaa duqeymo lagu xasuuqay dad shacab oo waxay ka geysteen qeybo ka mid a dalkaas wararka naga soo gaaraya dalka maali ayaa ku waramaya in diyaaradaha turkigu leeyahay ay dalkaasi ka geysteen duqeymo indhala-aan ah oo galaaftay nolosha dad badan oo shacab ah duqeymaha ayaa ka dhacay deegaano hoos tagay mandiqada tanzawatiin ee dalka maali ayaa lagu soo waramayaa inay ku go-een dad shacab ah ooan waxba galabsan diyaaradaha turkiga ee ay ku wareejiyeen militariga maali ayaa bartilmaameed ka dhigtay deegaanada dadka shacabka ah ay degan yihiin waxaana duqeyntan ahayd mid xoogan oo lagu dilay koob iyo labaatan ruux oo ay carruur iyo haween ka mid yihiin jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa war ay soo saartay waxay ku beenisay sheegashada militariga maali oo ahayd in duqeynta ay ku beegsadeen goobo isku imaatan ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada nusratul islaam walmuslimiin bayaan ay baahisay mu'asasada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxaa lagu sheegay in duqeynta ay qayb ka tahay musalsalka jaraa'imta ay ku kacaan militariga la wareegay talada dalalka naiger burkina faso iyo maali nusratul islaam walmuslimiin waxay ku baaqday in shucuubta muslimiinta ah dega saddexda dal ay la gudboon tahay inay isgarabsadaan khibradaha isdhaafsadaan awooddoodana mideeyaan si ay isaga difaacaan gumaadkan geedka loogu soo gaban ee lagu hayo dadka shacabka ah duqeyntan ay fulisay dowladda riddada ah ee maali ayaa waxaa ku dhintay koob iyo labaatan ruux oo dhammaantooda ah dad shacab ah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ay baahisay mu'asasada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee nusratul islaam walmuslimiin nusratul islaam ayaa ku goondisay inaysan dadka shacabka ah dhiigooda uusan noqon doonin mid bilaa jawaab la-aan ah mar una looga aargudi doono allah idankii sida lagu sheegay warka jamaacada diyaaradaha duulila-aanta ah ee dowladda turkiga ay ku wareejisay dowladaha dabadhilifka ah ee ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa caado iyo dhaqan ka dhigtay ilbaabi'iinta iyo gumaadka dadka shacabka ah ee berimageedada ah xukuumadda ankara ayaa dowladda maali ku wareejisay diyaaradda ciidna aan kaxayn ee lagu magacaabo bayraktar t b two ordogan ayaa diyaaradan iyo gantaalaheeda ku wareejiyey xukuumadda maali si ay ula dagaalanto islaamka iyo ehelkiisa taas oo ah diyaarad ay farsamayso dowladda turkiga oo wadamada caalamka islaamka ka wada gumaad xoogan oo ka dhana dadka muslimiinta ah marka laga yimaado dalka maali diyaaradaha dagaalka ee turkiga waxay gumaad ba-an ka geysteen ilaa iyo haatanna ka geystaan dalka soomaaliya waxaana ugu dambeeyey duqeyn bahalnimo ah oo bishii ramadaan ka dhacday deegaanka baqdaad ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya duqeyntaas cadowtinimo waxaa ku dhintay saddex iyo labaatan ruux oo dhammaantooda ah beeraley dowladda turkiga oo ahayd gacanta fulisa weerarka dowladda federaalk ayaa sheegatay in weerarkaas ay ku dileen saraakiil sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan website lagu magacaabo the elevent oo ah website wax ka qora qaaradda afrika ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlaya duqeymaha diyaaradaha turkiga waxa uu sheegay websiteka in duqeymaha diyaaradaha turkiga uu ka geysto dalka soomaaliya ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah oon waxba galabsan kuwaas oo aan ka tirsanayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhinaca kale koox hubaysan ayaa dalka nigeria ka afduubtay arday jaamacadeed wararka ka imaanaya dalka nigeria ayaa ku waramaya in koox hubaysan ay jidka u galeen arday jaamacadeed oo dhiganayay kuliyadda caafimaadka kuwaas oo kusii jeeday goob lagu waday inay ka dhacdo munaasabad ballaaran weerarka afduubka ah ayaa ka dhacay bariga nigeria waxaana ardayda la afduubay tiradooda ay gaaraysay ugu yaraan labaatan ruux intooda ugu badanna waxay dhiganayeen kuliyadda caafimaadka shir-sanadeed ka dhacaya magaalada nego ee dalka nigeria ayaa kusii jeedeen ardaydan jidka loo galay howlgalkan afduubka ah ayaa ka dhacay meel u dhow magaalo lagu magaacbo oo tokobo war ka soo baxay jaamacadda ay dhiganayeen ardaydan oo lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu sheegay in xaaladdu ay iminka tahay kuwaasoo dalbanayay in la siiyo lacago madax furasho ah nigeria ayaa labadii sane ee lasoo dhaafay waxaa kusoo badanayay howlgallada afduubka ah ee lagu doonayo malaayiinta dollar waxaana booliiska dalka ay sheegeen in afduubka ay ka dambeeyaan kooxo ka ganacsada dadka sida ay warka u dhigeen ugu dambeyntii dowladda ruushka ayaa duqeymo culus ku garaacday magaalada kiyef ee caasimadda ukrain aroornimadii hore ee maanta oo talaado ah dowladda ruushka ayaa weerar culus oo duqeyn loo adeegsaday waxay ka fulisay magaalo madaxda dalka ukrain ee kiyef duqeynta oo loo adeegsaday gantaalada ridada dheer iyo diyaaradaha daroniska ah waxayna geysteen waxyeelo kala duwan oo gaaray dowladda ukrain xukuumadda ukrain ayaa sheegtay in duqeymaha ay geysteen waxyeelo kala duwan goobaha ugu badan ee ay saameeyeen duqeynta ayaa ah warshadaha korontada oo awalba daciif ahaa deegaano badan oo hoostaga magaalada kiyef ayaa hadda ka go-an korontada wararka qaar ayaa sheegaya inay jiraan dad ku dhintay duqeymaha ruushka wasaaradda dagaalka ee ruushka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay beegsadaan goobo muhiim ah oo ka tirsan magaalada kiyef ee caasimadda ukrain oo laga taageerayay ciidamada militariga ah ee ukrain duqeyntan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada ukrain ay toddobaadyo ka dagaalamayaan gudaha ruushka xukuumadda moscow ayaana awoodi laha inay soo afjirto weeraradaas ciidamada ukrain ayaa garabyo militari waxay ka helayaan dowladaha reer galbeedka kuwaasoo saanado militari ku taageeraya dagaalka ay kula jirto xukuumadda moscow dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin muujinaysa daqsinimada iyo gobonimada dadka suudaan iyadoo haweeney suudaaniyad ah ay martigelisay toban qof oo barakacayaal ah waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye guri ay degan yihiin qoys fudud oo suudaani ah oo ku yaala tuulada shaqra ee galbeedka magaalada alfaasharo dhacda waqooyiga darfuur waxaa ka dhacday qiso cajiib ah haweeneyda guriga degan oo lagu magacaabo saade alfaatix ayaa la kulantay toban qof oo barakacyaal ah oo ay colaaduhu ka soo saareen guryahooda waxayna qaadatay go-aan ah inay dadka walaalaheed ah martigeliso oo ay dhexda u xirato iyadoo weliba qoyska saada uu yahay mid aan hanti badan haysan dhaqaalahooduna uu kooban yahay ayaa waxay tallaabada ay qaaday muujinaysaa dulqaadka iyo deeqsinimada inay weli baaqi kusii tahay waddanka suudaan dhaqankan oo weligiis ahaa mid soo jireen ah oo ay caan ku ahaayeen bulshada waddankaasi saado iyada oo gaadiidsanaysa dameerkeeda una sii socota ceel u dhow si ay biyo uga soo dhaansato ayay warbaahinta u sheegtay in ay martida la joogto la tacaalayso waxay tidhi ma haysano wax kale oo aan ka ahayn inaan cuntada aan haysano la wadaagno martida guryahooda uga soo cararay colaadda waana ay dhacday hadda waa markeena si aan u caawino sida ugu macquulsan ayay tidhi iyadoo muujinaysa inay godanayso kaalinta ay lama huraanka tahay inuu qaato qof walba marka uu la kulmo xaaladani oo kale waxay sheegtay in baahiyahooda ay si joogtaa u kordhayaan maadaama culayska intaa la eg hayaan qoys ahaan saado oo soddon iyo shan jir ah ayaa si muruga leh uga hadashay dhibaatada soo gaartay dadka barakacayaasha ah iyo caqabadaha haysta qoyskii martida loo ahaa waxayna sheegtay in dhaqaalahooda oo yar uusan si qurux badan u kaafinaynin baahida dadkaasi waxayna sheegtay inay u baahan yihiin taageero iyo kaalmo dheeraad ah si ay u helaan nolol wanaagsan sida laga soo xigtay warbixinada qaramada midoobay tirada dadka ku barakacay suudaan waxay gaartay ilaa saddex dhibic hal milyan oo ay ku jiraan hal dhibic shan milyan oo ku sugan daafuur oo keliya intooda badani waxay ku nool yihiin buushash yarar oo ay ka sameeyeen baco iyo coosado iyagoo ku jira xaalado adag halka qaar kalena ay la nool yihiin qoysaska martida loo yahay kuwaasoo aanan si dhammaystiran u heli karin cunto biyo iyo hoy ku filan taasina waxaa u sababa duruufaha dhaqaale ee uu xilligani waddanka marayo qaar badan oo ka mida dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xarumahan ayaa ku nool teendhooyin qadiimi ah oo aan ku habboonayn in la deegaansado kuwaasoo ay ka muuqato nadaafaddarro bahsan islamarkaana sababi karta cudurro gaar ahaan marka uu roobku da-o cawatiif idiris oo ku nool tuulada quulo ee galbeedka alfashar oo la hadashay warfidiyeenka ayaa sheegtay in gurigooda oo aad u yar oo kooban iyo duruuftooda aysan marnaba ka hor istaagin inay qaabilaan toban qof oo qaraabadooda ah oo ka soo qaxay alfashir waxa ay carabka ku adkaysay inay sii wadi doonaan martigelinta dadkan ilaa ay meel munaasaba ka helayaan haddana waxay ka mid noqdeen bay tiri qoyska oo ah danyar la daalaa dhacaya nolol maalmeedkooda isla xaaladan maxamed cali aadam oo ka mid ah kooxaha gargaarka ayaa shaaca ka qaaday in qoysaska saboolka ah ee martigelinaya dadka barakacayaasha ee ku nool tuulooyinka ay yihiin dad daqligoodu hooseeya oo aan xamili karin culayska wuxuuna soo jeediyey in la caawiyo sida uu qabo baraha cilmiga bulshada maxamed sulaymaan qoyska ku nool tuulooyinka nabdoon ee martigeliya dad badan oo kasoo barakacay guryahooda ayaa laga yaabaa inay cadaadis nafsiyadeed iyo mid bulsho kala kulmaan culayska iyo mas-uuliyadda ay dhabarka u riteen gaar ahaan marka la eego daqliga xadidan ee soo galaa qubarada arrintan ka hadlay ayay dadka reer suudaan gaar ahaan kuwa diinta aqoonta u lahi ku dhaliilayaan inay ku howlan yihiin marin habaabinta bulshada kana soo horjeedaan in dadka muslimiinta ay iscaawiyaan oo dhibta iyo dheefta wada qaybsadaan hay-adaha sheegta gargaarka ayaa markii ay ku fashilmeen howlahooda waxay u muuqdaan kuwo ka niyad jabsan sida ay dadka isku caawinayaan taasoo ugu dambeyntii keeni karta in laga maarmo dhammaantooda haddana waxay u muuqdaan kuwo arrintaasi ka dagaalamaya aqoon-yahanada ayaa ku talinaya in la garab istaago qoysaska martigeliyey dadka walaalahooda ah ee soo barakacay dhaqankan iscaawinta ah ayaana waxay ku tilmaameen mid aad u wanaagsan oo suurtogelinaya inay yaraato dhibaatada dadka barakacayaasha ah soo gaaraysa soomaaliya sanad ka hor markii ay saameeyeen fatahaadaha waxay meelo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah sida magaalada jilib lagu arkay dhaqankan oo kale qoys badan ayaa martigeliyey dad ay guryahooda biyuhu ka soo barbixiyeen waxaana ay la gaar ahaayeen wilaayaadka islaamiga ahi in laga waayo xero barakac iyo guryo foolxun oo ka samaysan baakado iyo maryo dhammaaday oo cuduro laga dhaxli karo marka uu roob yimaado ama cadceedu kululaato ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى ألمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله